Bulshada degan xaafada Buula Guduud ee magaalada Gaarisa ayaa ka cabanaya biyo la'aan ka jirta halkaasi iyagoona sheegay in in muddo ah ay biyo la'aan ahaayeen ayna tegeen xafiisyada shirkadda biyaha ee Gawaasco ee Gaarisa taasi oo ilaa haatan aan waxba u qabanin waa sida ay hadalka u dhigeen.
anigu xuseen maxamed baa la yidhaahaa waxaan ku noolahay magaalada gaarisa qayb ahaan buulada la yidhaha buulguduud baan ku noolahay waxaan tawanayna waa shay la yidhaaha biyo biyaha oo webigii ganaano mare uu noo jiro laba tallaabo oo wakhtiga alxamdulilahi dhulkaan nafaaska u leh halkan oorta iyo maarata dameeraha laga dhaansan jiray hadda magaalada way weynaatay guryaha dhis meel la mara ma leh marka oo manihii baa bishaa sanadkan baa sideed noo ah biyahan muddo badan baan ka daba laabanin ninka la yidhaha d c baan yaan u tagnay wuxuu noo lagu soo diray injiniya injiniyihii asaga iyo qayb qolayaal kale oo bigbigyaal taa soo raacay meesha ciladaan u malaynayn ama meelihii ay cilada ka lahayd meesha markaan keennay adugu waana la wareejiyo waana la wareejiyo intaasoo jeer baan ku laabanay wax isbedel haba yaraatee oo iska kaan bedele ma leh aniga waxaan ahay islaamta dabaatan iyo saddex jirto oo waana injia kenya oo nimaan ikasayna maleh meeshan meeshii gaaris maalintii la gubay nagula gubay baan fadhina marka oon iyo dhibaato horaan baan soo marin markay wiilashanadii meel walba dowladnimo ka heleen aan maanta raaxa iyo adduunku noolaan lahayn yaan aminkaan galnay sidii berigii gaaris gubaa oon qahar aan galnay waxay nagu qabsatana ma garanay waxaan deganahay buula gaduud waxaa jirtaa dad curyaamaa jira dad waayeelo oon biyo dhaansan karin oo meel u kici karinaa jira dadkii ninkii waxaystay ninkaa waxaysanaa loo kale loo kala degan yahay dadkii waan rafaadnay sideed sana ninkii biilaanahay wax dhib u dhiman oo ka saynimoo jirto gabaaskoona intaasoo beri baan tagnoo muxuu ahaa hoos taagneeno walaalayaal biyaan rabnaad aan tugi aan lahayn aan tugsanayna ilaa hadda wax dhag diliq noo siiya ma leh waxaan joogaa buula guduud masaajidka tawfiiq dad baan dooranaa aan kuuro u ridnaa markii kuuraha la rabo waa la soo didayaa waa noola imaanayaa marka waana la rabaa laakiin oon nin oonkaayna wax ka og ma laho bilcaan umaad daashaa oo biyo raadisaa oo oonka warkaassamo waxaa la dhihi jiray kuuraha markaa rabtiin inaad noo soo didiin oo oonkaaynan aana ogeen iina ogeen ma noqon karto rabood meel walba geyni wowtaa tagni sbiikom tagni meel walba qayli geyni wax nagala hoos qaaday la waaye dad waxaa jira hadda boodhaboodhaa ku arooranay oo yowmiya laba boqol lix caag laga qaadanay dad baa kira iskaga jira oo iska danley dad ahaan dhigan karin meesharta waa lagu dayacanya biyo dartood aad baan u rafaadsanay biyo aad ugu rafaadsanay dhanka kale waxay baaq u direen madaxda ismaamulkan gaarisa oo ugu horeeyo barasaabka dowlad goboleedkan gaarisa nadiif jaamac aadan intii aan dooranay intii na maqlaysayow intii magaca annagii muuqinkanada garanaysayow waxaan rabnaa biyo inay noola soo furo biyo inay ma artay ilaa intay dhibkeeda aan ka baxno maxaa yeelaa madow noo talinaya ama dhibkan aan arkin maanta wiilashanada kulliba wada dowlad eh annakaaba dowlad eh waxaan nagu qabsatay waan garan la'nahay sidaan haa noola dhaamo ilaahayba horta gacan ilaahay baa lagu dhergaa laakiin dadaal baa jira dadaal baan rabnaa biyaha inuu nagu soo fardad islaam baa nasoon baa galay maxaa yeelay waan ilmaha annagii kalamajaaro wax loogu kariya maxay nagu qabsatay maraan dameer meeshan dameeraan ka dhaamin jiray maanta waayeel baan yahay waxaan codsanaynaa gafanahayni baarlamaankii wumareeb konsol intaba dadka aan dooran maxaan ka codsanaynaa si ugu dhaqsiya badan inay noo soo gargaaraan oo biyaha keli noola suro heer maandhaweed waxay gaartay caruur maarata biyo kalamaanjaaro oo dukaan laga soo gaday quracda looga korno iskuulka aadaayeen waxaanan ku noolnahay magaalada gaarisa gudaheeda marka waxaan ka codsanaynaa dadka aan soo dooranay ood gafanaa u koreeya qolada biyaha waama soo marnay oo waxba isbedel waan kabayna waxaan macaawimaad aan ka baryaynaa tafadal bil axsaanak bil soonna waa inla soo gashay bisha barakaysnaydna waa soo gashay kulaylna waa jira oo waa bilihii kulaylka bishan inaad sidaa noola soo bedela oo caruurtii iyo haweenkii annaga waa isku rafaadne bal xooga la yara kala nasto oo caruurtaanaytow cunug dugsi iskuul buu ka imaadaya caygarangeli baa laleeya wuxuu a d c buu biyo u raadinaya a d c dhowr xaafadooda kale dhexda ku jiro halkaasuu biyo kasoo garangelina cunug maanta oo dhan iskuul fadhi bilcaanta saa oo kale weeye marka dhibkaasaana haya alxamdulilahi dhibkana ilaahay unbaa bixin kara gafanaan waxaan ka codsanaynaa tafadal bilaxsaanak ilaahay ha laga baqo oo meeshaasayta waxaa nagala qabta bishaan barakaysan anagana aan kuu ducoyna waxa nagala qabta gafana waxaan kaa codsanaynaa inaan biyo helno aan oomanno oon baan la dhammaanaynaa waaban gaari la'aan hatoo eegan waqtiga aamusayna waa la dhaafay hadda oon baa la dhumahaynaa waan dhammaanhaynaa marka intay qusaysa biyaan ka codsanhaynaa hadduu ilaahay yiraa bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa